بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
bismillaahi raxmaan iraxiim kusoo dhowaada barnaamijka caalamulyoom oo idaacadda islaamiga landarus aad ka dhegaysataan maalin walba marka laga reebo maalinimada jumcaha qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah diyaaradaha dagaalka iyo uudda oo weli duqeymo ba'an ku haya magaalada khaza tobannaan qof oo saacado gudahood shahiiday iyo dagaallo culus oo ka socda hareeraha isbitaalka weyn ee al-shifa dalka ingiriiska oo ay ka dhaceen dibadbaxyo laga cabsi qabo in waddanka intiisa kale ay gilgilaan imaaradda islaamiga afghanistan ayaa awood u yeelatay hal sano gudaheed inay ku filiso wax labaatan sanno ay ku qaban waayeen soo duulayaashii nato iyo dowladdii dabadhiifkeed ee ka jirta waddanka afghanistan wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa ku dhawaaqday in ciidankeeda difaaca cirka ay soo rideen diyaarado ay lahayd dowladda yukrain xilli ay dul marayeen koonfur galbeed ee waddankaasi maxaa ka soo baxay shirkii hogaamiyaasha dabadhiligtada ee ka jira waddamada caalamka islaamka ee ku yeesheen waddanka sacuudiga qodobadaas dhibicii soo koray aad maqli doontaan waa mar kale iyo caalamulyoom بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
waa hagaag aynu ku bilowna barnaamijka wararka ka imaanaya magaalada khaza ayaa sheegaya in duqeymo ba'an weli ay ka socdaan xaafado ka tirsan magaalada khaza ciidamada yahuudda saniyuniyadda ayaa beegsanaya xaafadahaas kuralalka ah oo ay weli ay ku hareen boqolaal kun oo shacab ah saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in tobaneeyo qof ay shahideen saacadihii lasoo dhaafay ciidanka cirka yuhuudda waxaa barbar socda ciidamada gaalada oo iyana wata gaadiidka gaashaaman kuwaas oo difaaci ka xirtay meel ku dhow isbitaalka shifa halkaasoo saacadii lasoo dhaafay duqeymo ay ka dhaceen xaafadda khan yunis iyo xaafadda kale ee lagu magacaabo jabaliya iyana waxaa laga soo sheegayaa duqeymo laayaal ah wariyaasha farakutiriska ah ee ku haray magaalada khaza waxay sheegeen in magaalada xaafado ka mid ah ay yihiin kuwo hawanaya kadib markii dadkii degganaa duqeymo lagu xasuuqay qaarkoodna ay isaga barakaceen shir magaalada riyaad shalay ay ku yeesheen hogaamiyaasha dowladaha dabadhiibkada ee ka jira caalamka islaamka ayay ka soo saari waayeen wax go'aan ah oo muujinaya in gurmad loo fidiyo shacabka muslimiinta falastiiniyiinta hogaamiyaasha dabadhiifyada ah ayaa jeediyey kelimado ay ku sheegayaan inay diyaar u yihiin ka qayb qaadashada dib u dhis lagu sameeya magaalada khaza marka duulaanka uu soo gebagaboobo taasoo ka dhigan in dowladahan dabadhiifyada ah ay sharciyanayaan xasuuqa lagu hayo dadka muslimiinta hogaamiyaha waddanka turkiga ninka lagu magacaabo rajab tayyib erdogan oo hadleeyay ayaa yidhi dowladdeedu kaalin ayay ka geysan doontaa dibudhiska magaalada khaza marka duulaadku soo gebagaboobo isagoo iska indhatirayey dhibaatada lagu hayo shacabka falastiiniyiinta xukuumadda dabadhilibka turkiga ayaa xiriir siyaasadeed iyo mid dhaqaale waxay la leedahay maamulka yuhuudda saniyuniyadda laakiin hogaamiyaha xukuumaddaas ayaa mararka qaar uu hadlayo wuxuu iska dhigaa nin u damqanaya shacabka filistiin ee gumaadka lagu hayo بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
caalamul yom ayaad dhegeysanaysaan mas-uul ka tirsan mubaahidiinta alqaacida ee madhabul islaami ayaa jeediyey kelimaduu kaga hadlayo howlgalka duufaanta alaqsa isagoona fariimo u diray mujaahidiinta iyo shucuubta muslimiinta ee ku dhaqan caalamka oo ku aadan u nusraynta masjidka barakaysan ee alaqsa haddaba warbixin arrintaas ku aadan waxaa siyaan baqaaliya waraalka faysal soomaali mu'asasada warbaahineed ee landalus ayaa baahisay kelimad uu jeedinayo abu yaasir aljazaa'iri oo ah xubin ka tirsan alqaacidada maqhribul islaam kaasoo bogaadiyey howlgalka duufaanta al aqsa ee ka socda dhulka filistiin ee ay yuhuuddu haystaan kelimadan oo ciwaan looga dhigay duufaanta al aqsa ayaa ka xoog badan yahuudda wuxuu abu yaasir aljazaa'iri ku bogaadiyey howlgalka duufaanta al aqsa iyo muslimiinta ghaza isagoona ku tilmaamay in howlgalkaasi ay ku farxeen guud ahaan muslimiinta wuxuu sheegay abu yaasir in haddii wiilashii sheekh usaama bin laadin ay afka ciidda u dareen maraykanka kow iyo tobankii sebtembar ay wiilasha sheekh cabdulaahi cazaam iyo ciisudiin alkasaam ay dhigeen wacdaro aanay soo marin taariikhda marka laga reebo maalinkii banu qurayda ee yahuudda mugdiga u ahayd abu yaasir aljazaa'iri ayaa tilmaamay in howlgalka duufaanta al aqsa wakhtiga uu ku soo aaday ay muujinayso in aad loo odorosay xaaladda ka jirta dunida muslimka الله أكبر هذه فلسطين التي لا تزال تخرج الرجال والقادة العظام والعلماء الربانيون allaahu akbar tani waa filistiin oo weli soo saaraysa rijaasha hogaamiyaasha waaweyn iyo culimo rabbaaniyiin ah kuwaasoo ku jihaadaya waddada allah allaahu akbar ehelkeena ku dhaqan khasada sugnaanta ku waraacsan nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam allaahu akbar dhallinyarada reer khaza haddii ay tihiin kuwa u gargaaray kitaabka iyo sunnaha kuwa jecel shareecada alle ee daahirka ah kuwa nacab yahuudda iyo amerikaanka colaadaya sidoo kalena la jihaada allaahu akbar kuwa dalbaday furashada iyo fatxiga wanaagsan ee ku dhawaaqay duufaanta weyn ee wax burburisa hambalyo ayaan idinka leenahay bishaarada idinka timid xagga allah allahna ha idinku abaalmariyo nasri weyn iyo furasho cad allaahu akbar kuwa sare u qaaday shacaarkii saxaabada ee maalinkii qaadisiya haddii wiilasha sheekhii mujadidka ahaa ee usaama bilaadin allah ka aqbala ay geesinimo fariida ku qoreen howlgalkii koow iyo tobankii sebtembar iyagoo maraykanka ku beegsaday cumqigeeda militariga iyo midka dhaqaale istaraatiijiga ah waxay maanta wiilashii cabdulaahi cazaam iyo cisidiin alqasaam samaynayaan taariikh iyo waayo kuwa la mid ah aan soo marin taariikhda iyo maalin aysan arkin dowladda bani sahyuun maalin la mid ah marka laga reebo waxay la kulantay maalinkii caanbaxay ee bani qurayda يصنعون تاريخا ويوما من أروع أيام الله يوم ما عرفه التاريخ ولا شهدته دولة بني صهيون منذ نشأتها إلا ما كان من يوم بني قريظة المشهود abu yaasir aljazaa'iri wuxuu dhinaca kale farin u diray muslimiinta filistiin gaar ahaan kuwa ku dhaqan daanta galbeed isagoo ku bogaadiyey inay fadhiga ka kacaan islamarkaana dulinimada iyo ku hoos noolaanshaha yahuudda ay ka doortaan geeri sharaf leh oo shahaado ah wuxuu xusay in muslimiinta daanta galbeed ay marar badan dhiigooda u horeen jihaadka haddana loo baahan yahay inay arrinkaasi sii xoojiyaan waajibka xilligan saaranna uu yahay inay yahuudda ku furaan jabhad labaad oo aan ahayn tan khaza si muslimiinta halkaasi ku dhibaataysan looga khafiifiyo culayska yahuuddana loogu furo culaysyo aanay xamili karin muslimiinta caalamka ku nool guud ahaan ayuu abu yaasir aljazaa'iri oo ah xubin ka tirsan alqaacidada maqhribul islaami wuxuu ugu baaqay inay fadhiga ka kacaan oo ay ka qayb galaan jihaadka ka socda caalamka daafihiisa kala duwan jihaadka ayuu abu yaasir ku tilmaamay inuu yahay waajibaadka ugu waaweyn ee xilligan saaran dadka muslimiinta ah haddii laga dibdhaco ama laga harana laga dhaxlayo cuquubaad adduunyo iyo kuwa aakhira intaba وبعد كل هذا الذي ذكرنا markii aan ka gudubno inta aan soo sheegnay waxaan baaq guud u diraynaa muslimiinta ku dhaqan daanta iyo dhulalka kale ee la midka ah waxaana ku leenahay haddii aad tihiin ehelkeena ku dhaqan daanta galbeed waxaad yahuudda kula jirtaan mowqif aan lahayn meel looga baxsado oo dhammaadkiisu ay lama horaan tahay geerida haddaba waxaad go'aansataan geerida sharafta leh sidaba ay walaalihiina khaza dhimashadaasi uga doorteen nolosha addoonnimada oo ah mid ka shar badan dhimashada waxaad marar badan dhiig ku qorteen safxada dheer ee jihaadka oo ah mid guda ballaaran ku dhammaystira astaamaha geesinimo oo ah shicaarkii aad kula haydeen taariikhda waana dhaxalka walaaltinimo iyo midka islaamnimo oo idinka dhexeeya marna idinlama gudboono inaad ka cabsataan geeri adinkoo og inay tahay kitaab qoran muslimiinta oo idinlama ahayn meel walba ay joogaan inay la bakheelaan hantidooda ama noloshooda si aysan ugu bixin allah dartii iyo inay ugu nusreeyaan allah diintiisa muqadasaadka muslimiinta ehelkooda iyo maxaabiista iyagoo og in ay qayb ka tahay waxyaabaha allah loogu dhawaado casa wajalla muslimku ma ahan in uu liidnaanta uga raali noqdo halkii laga dheelimiyey rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam xitaa haddii uu isagu adduunkiisa u ogolaado liidnaanta dadka muslimiintaha ku dhaqan caalamka xasuusnaada inta aad ku jirtaan jihaadkiina waxa uu qur-aanku idinku baaqay isugu jira inaad ku sabartaan waddada allaah iyo bixinta dhiigga qaaliga ah iyo hantida aad ku bixinaysaan allah dartii una kaaliya jihaadka بذل المهج والأموال في سبيله وهلموا إلى الجهاد inkastoo ay xaalad adag marayaan muslimiinta filistiin gaar ahaan khaza haddana waxa uu abuyaasir aljazaa'iri tilmaamay inay muslimiinta ugu bishaaraynayaan inay soo dhowdahay nasriga iyo guusha wuxuu tilmaamay in nebiga sala allahu calayhi wasalam uu guul iyo sareen ugu bishaaraynayay saxaabada iyagoo jooga maka oo aanay gacanta ku hayn wax awooda sidaasi si la mid ahna ay iyagu weheshanaya mawaaqifta siirada iyo aayaadka qur-aanka kariimka ay ummadda muslimka ugu laabqaboojinayaan inay soo dhowdahay guusha loona baahan yahay in la adkaysto jihaadkana lasii labalaabo وفي الختام وإننا إذ ugu dambeyn haddii aan ummaddeena ugu bishaaraynayno nasriga in lagu bishaaraysto xitaa anaga oo bartanka kaga jirna imtixaankan ee ummaddeena muslimka ah ee guud ahaan filistiin iyo gaar ahaan khaza waxa uu qur-aanku xilligii maka ahaa mid ku bishaaraynaya nasriga iyadoo saxaabadu aysan lahayn wax awood ah nebiguna sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku bishaareynayey furashada magaalooyinka isagoo dhexda kaga jira culaysyadii axsaab anaguna sidoo kale waxaan ummaddeena xasuusinaynaa inay isgarab taagaan canaasirta sugan waxaa muhiima inay raadiyaan culimmada ku camal fasha cilmigeeda kuwa wanaagsan iyo ducaadda hanuunsan ee mu'miniinta saadiqiinta ah kuwaasna ay garabkooda buuxiyaan kuwaas ayaa ah garabka sugan ee lagu kalsoonaan karo waxaa dhacday taariikhda muslimiinta musiibooyin waaweyn oo albaab walba garaacday dadkuna isku khilaafeen arrinkaas waxaa sugnaan ka qaaday rag kuwaas oo xaqa la jahray arrinkaas oo sababay in dadku ay xaqa ku sugnaadaan mujaahidiintow meel walba aad ku sugan tihiin waxaan idinka rajaynaynaa in aad dadkaas tihiin oo aad ummadda diinkeeda u adkaynaysaan aadna u gargaaraysaan kuwa mustadcafiinta ee filistiin iyo kuwa la midka ah ahaada allah ayaan idinku dhaariyey heerka uu allah ku sharfayo islaamka iyo muslimiinta laasima caqiidada suuban midee ee safafkiina ka dhanka ah cadowgiina kaafirka ah المستوى الذي يشرف الإسلام والمسلمين التزموا بالعقيدة الصحيحة وحدوا صفوفكم في وجه عدوكم الكافر howlgalka duufaanta alaqsa ee ka socda dhulka filistiin ee ka dhanka yahuudda xoogga ku haysato halkaasi ayaa waxaa aad u soo dhoweeyey muslimiinta caalamka kuwaasoo ku farxay dharbaaxada gaartay yahuudda oo wax ka badan toddobaatan sanno dhibaato iyo ahana ku haya ehelkeenna ku nool dhulka barakaysan jamaacaadka jihaadiga ah ee hormuud kuwa bulshada muslimka ah ayaa dhankooda si diiran u hambaliyeeyey howlgalka duufaanta alaqsa waxaana ka mid ah alqaacida iyo faracyadeeda jasiiratu alcarab maqribul islaam iyo bariga afrika بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
caalamul yoom ayaad dhegeysanaysaan iminka kusoo dhowaada xubinta guuxa dunida oo aalaaba aan kusoo gudbino wararkii ugu dambeeyey caalamka waa kan wararka maahir aad baad u mahadsantahay walaalka maxamed xasan alfaatix bismillaahi araxmaan araxiim maamulka gumaystaha yahuudda ayaa halkiisa kasii wada dembiyada dagaal ee uu ka geysanayo marinka khaza waxay markan beegsadeen cisbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee mahdi ee ku yaal xaafadda al nasar ee galbeedka khaza halkaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan laba dhakhtar halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen wariyaasha ku sugan marinka khaza ayaa soo sheegay in dadka ka barakacay cisbitaalka ay ku jiraan xaalad halis ah maadaama dhaawacyadooda aan waxba laga qaban karin halkii wax looga qaban lahaana ay yahuuddu beegsatay waxay dhacdadan xanuunka badan kusoo beegmaysaa iyadoo ay sii kordhayaan beegsiga ay yahuuddu ku hayso cisbitaallada iyo inta ku xeeran gaar ahaanna dhaca waqooyiga iyo galbeedka marinka khaza agaasimaha cisbitaalka shifa ee khaza doctor moxamed al salamiya ayaa hadal uu jeediyey ku sheegay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee yahuudda ay rasaas huwiyeen cisbitaalka xilli habeen ah waxay tani sidoo kale kusoo beegmaysaa xilli saacadihii lasoo dhaafay wasaaradda caafimaadka ee filistiiniyiinta ee ku dhawaaqday gelinkii dambe ee shalay in sagaal iyo soddon dhallaan ah oo ku jiray qaybta daryeelka ee cisbitaalka shifa ay u dhinteen oksijiin la-aan kadib markii ay yahuuddu cisbitaalkaasi ku beegsatay duqaymo laayaan ah wasaaraddu waxay sheegtay in xaaladda cisbitaalada ku yaal marinka khaza ay gaartay xaalad aan horey loo arag taariikhda iyadoo dadweynaha caalamka daafihiisa ku kala nool ay maanta ka markhaati kacayaan sida ay yahuuddu u beegsanayso cisbitaalada kooxaha caafimaadka iyo ambalaasyada gurmadka u fidinaya dadka dhibanaha u ah duqaymaha gumaystaha ugu yaraan saddex xubnood ayaa la xaqiijiyey in lagu dhaawacay weerar hubaysan oo ka dhacay magaalada lyon oo dhacda bartamaha bari ee dalka faransiiska kadib markii kooxaha garabka midig ee xag jirka faransiiska ah ay isku dayeen inay xoog ku galaan hool uu ka socday shir looga hadleeyey arrimaha filistiin halka dhanka kalena ay kumanaan kun isugu soo baxeen magaalada baariis ee caasimadda waddankaas kaasi oo looga soo horjeeday jariimada dagaal ee ay yahuuddu ka geysanayso khaza ilawareedyo rasmi ah ayaa warbaahinta maxalliga ah u sheegay in kooxo ka tirsan kuwa midigta fog ee ay ku fogaatay nacaybka ay u qabaan muslimiinta ay weerar culus ku qaadeen hool shirarka lagu qabto oo ay ku kulansanaayeen in ka badan boqol xubnood oo isugu jiray dhallinyaro caruur iyo dad da-ah kristof oo berlin oo ah dhakhtar qalliin khazana kasoo shaqeeyey kana qaybgalay shirka lagu qabtay faransiiska ayaa wakaaladda wararka ee faransiiska u sheegay in kooxaha xag jirka ah ee weerarka soo qaaday ay hubka noocyadiisa kala duwan u adeegsanayeen weerarka ayna jebiyeen albaabka howlkii uu shirku ka socday goobjoogayaal kale oo kasoo qayb galay shirka looga arrinsanayay arrimaha filistiin ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in howlka shirarka oo qaadi karo dad ka badan boqol iyo labaatan qof uu ahaa mid buuxa dadka kasoo qayb galayna waxaa ka mid ahaa caruur iyo dad da-ah waxaana mar qura laga warhelay xagjiriinta oo jebinaya daaqadda weerarka kadib in ka badan kun iyo laba boqol oo qof ayaa isugu soo baxay jidadka magaalada lyon si ay uga dhiidhiyaan ficilada ay ku kaceen kooxaha midigta fog warbaahinta ruushka oo soo xiganaysa mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda moscow ayaa sheegtay in imaarada islaamiga ah ee afghanistan ay qabteen waxqabadyo waaweyn oo ay muddo labaatan sanaha ku qaban waayeen isbahaysiga saliibiga ah ee nato iyo dowladdii majaraha u heysay ee maraykanka telefishinka arti oo soo xiganaya guddoomiye ku-xigeenka golaha ammaanka ee dowladda ruushka ayaa sheegay in mujaahidiinta daalibaan ay awood u yeesheen in sagaashan iyo shan boqolkiiba ay ciribtiraan wax soo saarka daroogada ee dalka afghanistan muddo hal sano gudaheed ah halka ururgaaleedka nato iyo xukuumadda washingtonna ay awoodi waayeen inay sameeyaan muddo labaatan sano ah taasi beddelkeedana ay iyaguba beeri jireen sida laga soo xigtay xogta waaxda daroogada iyo dembiyada ee ururka qaramada midoobay wax soo saarka daroogada ee afghanistan ayaa hoos u dhacay sagaashan iyo shan boqolkiiba tan iyo dhammaadkii labada kun labaiyo labaatankii taasi oo ka dhalatay hoos u dhigista meelaha lagu beero oo dhan laba boqol soddon iyo saddex ilaa kow iyo toban kun oo hegtar iyo wax soo saarka obium laga bilaabo lix dhibic laba kun ilaa saddex boqol soddon iyo saddex tan waxaa sidaas yidhi guddoomiye ku-xigeenka golaha ammaanka ee ruushka wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda ruushka ayaa shaacisay in ciidankeeda difaaca cirka ay dhulka soo dhigeen diyaarad daroon ah oo ay leedahay dowladda ukrain taasi oo dul maraysay degmada belgorod oo dhacda koonfur galbeed ee waddankaasi ruushka xalay iskuday cusub oo uu maamulka kiyef ku doonayey in uu ku qaado weerar argagixiso oo loo adeegsaday diyaarad aan duuliyo lahayn ayaa ka dhacay dhulka ruushka waana la fashiliyey waxaa sidaas lagu yidhi nuqul ka mid ah qoraalka ka soo baxay wasaaradda difaaca ee xukuumadda moscow xubintii guuxana waa inaga intaa aan dib idinkugu celiyo walaalka maxamed xasan alfaatix iyo barnaamijka caalamulyowm بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
xubinta wargeysyada waa xubin maalinle ah oo barnaamijka caalamul yowm uu ku soo gudbiyo falanqayntii ugu dambeeyey arrimaha siyaasadda iyo dhacdooyinka caalamka waxaa alaaba xubintan halkan inooga soo jeediya walaalaha kale ah cabdifataax abumuxsin iyo sayib cabdulaahi
aad baad u mahadsan tahay walaalka maxamed xasan alfaatix ku soo dhowaada xubinta wargeysada canaawiinta maanta aan ku soo qaadan doonno waxaa ka mid ah bil kadib dagaalkii ugu adkaa oo yuhuudda ku sugaya magaalada khaza sidoo kale waxaan soo qaadan doonnaa ra'yi ururin la sameeyey oo lagu ogaaday in dadka ameerikaanka ah gebi ahaanba aysan doonaynin in dowladdooda dagaal kale ay ka gasho waddamo ka tirsan caalamka qodobadaas iyo qodobo kale ayaad maanta ku maqli doontaan xubinta wargeysada ugu horreyn aan soo dhoweeyo walaalka cabdulfataax abuumuxsin cabdifitaax bal waxaa inoo soo qabataa dagaalkii ugu adkaa oo yuhuudda ku sugaya magaalada khaza arrintaas maxaa laga yidhi yaase wax ka qoray aad baad u mahadsan tahay walaalka suhayb Een, wargeyska the well street journal oo ka soo baxa maraykanka oo arrimahaasi wax ka qoray ayaa sheegay in wakhti ay yahuuddu isku dayayso inay xididada u siibto ee muqaawamada filistiiniyiinta awooddoodana ay wiiqdo ay dhanka kale muqaawamadu waxay ku dadaalayaan ee sidii cumqiga dagaalka ay ugu sii jiidi lahaayeen ee ciidanka sahayanada een, suhaybow jariiradda iyadoo soo xiganaysa askar iyo saraakiil yahuud ah ayay qortay in mar waliba oo yahuudda ay gudaha u sii galaan ee magaalada khaza uu dagaalka ku sii xoogaysanayo ayna la kulmayaan ee weeraro adag oo ka qaraar kana daran ee kuwii ay la soo kulmeen intii ay gudaha u soo gelayeen ee khaza isla mar ahaantaana khasaarahooda naf iyo maalba uu sii kordhayo ee marba marka ka dambaysa wargeysku waxa uu sheegay suhaybow in mar kasta oo askarta yahuudda ay gudaha u soo galaan khaza ay la kulmayaan ciidamo ka xoog badan ee kana tira badan ee kuwii xuduudda ay kula kulmeen wargeyska the well street journal ee suhaybow waxa uu sheegay in weerarada muqaawamadu ay noqon doonaan ee kuwo adag balse koobnaan doona markii ciidamada yahuudda dharbaaxo adag lagu dhuftana ee durba muqaawamadu waxay ka insixaabayaan goobta dhulka ayayna gelayaan ayuu wargeysku leeyahay taasina waxay keenaysaa ayuu leeyahay well street journal inay aad dib ugu dhici karto ee guulaha iyo natiijo la taaban karo inay yahuuddu ka soo hooyaan ee dagaalkan wakhtigan uu aad ugu sii dheeraan doono een kabtan ka tirsan militariga yahuudda soona hogaamiyey ee cutub ka tirsan ciidanka kaydka yahuudda ee gaashaaman isla mar ahaantaana khaza ka soo dagaalamay ee bilowgii duulaankoodan ayaa sheegay in mar waliba oo ay gudaha u sii galaan ee khaza uu dagaalka ku sii xoogaysanayo een well street journal suhebo waxa ay qortay in istaraatiijiyadaha ugu horreeya ee yahuuddu ay tahay in marka hore ay ka takhallusaan ee hogaamiyaasha ugu sarreeya ee muqaawamada sidoo kalena ay dilaan tiro aad u badan oo dagaalamayaasha wax iskacabinta ka mid ah taasna waxa ay rumaysan yihiin inay daciifin karto awoodda dhaqdhaqaaqyadani laakiin falanqeeyaal u warramay wargeysku waxa ay leeyihiin kooxaha wax iskacaabinta iyagu waxay ku dadaalayaan ee sidii ay fadhiid uga dhigi lahaayeen ee howlgallada qariska xoorka ah ee yahuuddu ay ku soo galeen khaza awooddooduna ay weli tahay mid adag wargeysku waxa uu leeyahay sohebow dowladda saliibyadda ah ee maraykanku waxay israa'iil ku garab taagan tahay ee sidii ay u xaqiijin lahayd yoolkeeda oo ah inay dhiigbixiso ee muqaawamada inkastoo qaar ka mid ah siyaasiyiinta ameerikaanka ah ay dalbanayaan in lagu dhawaaqo xabad joojin deg deg ah ka gadaal markii inta badan shacabka ameerikaanka ah ay ka soo horjeesteen taageerada xukuumaddoodu ay ku bixinayso gumaadka dugaagnimada ah ee yahuudda u geysanayso carruurta iyo dumarka filistiiniyiinta laakiin dhinaca kale wargeysku waxa uu leeyahay suhebow mas-uuliyiinta maamulka isugu yeera israa'iil waxay gebi ahaanba ka soo horjeedaan xabad joojinta waxayna leeyihiin marna ma aqbalayno in dagaalka uu joogsado iyadoo aan la gaarin hadafkii markii hore howlgalka ay u qaadeen oo ah in sannado badan ay gadaal u dhigaan awoodda muqaawamada ayna xoog ku soo furtaan ee maxaabiista laga haysto dhinaca kale ra'yi ururin la sameeyey ayaa lagu ogaaday in shacabka maraykanka ay ka soo horjeedaan in dowladdooda ay dagaal ka gasho meel ka baxsan dalkooda iyadoona boqolkiiba lixdan ay hoos u dhacday taageeradii shacabka maraykanka ay u hayeen ee militarigooda haddaba arrimahaasi yaa wax ka qoray suheb ee noo soo qabo aad baad u mahadsan tahay walaalka cabdulfitaax dagaalkii khaza ee bilowday toddobadii oktoobar waxa uu soo ifbixiyey arrimo badan arrimahaas waxaa ka mid ah in laga digayo dagaalka oo ku faafa guud ahaanba mandiqadda loo bixiyey bariga dhexe halkaasna ay isku fara saaraan xulafada iiraan iyo sidoo kale dowladda maraykanka cabdifitaaxow saxiifadda newsweek ee kasoo baxda waddanka maraykanka ra'yi ururin ay samaysay waxa ay ku sheegtay in dadka ameerikaanka ah gebi ahaanba aysan diyaar u ahayn dagaal ay dowladooda ka gasho meel ka baxsan dalkooda cabdifitaax waxay saxiifaddu tilmaamaysaa in sidoo kale ciidamada maraykanka xilligan ay la daalaadhacayaan arrimo badan sannaddadii u dambeeyeen ay ku fashilmeen in ciidamo dheeraad ah ay ku soo biiriyaan wasaaradda difaaca ra'yi ururintu waxay tilmaamaysaa in boqolkiiba toddobaatan iyo laba dadka ameerikaanka ah aysan diyaar u ahayn in ay ka mid noqdaan ciidamada maraykanka haddii dowladdoodu ay gasho dagaal waxaana dhanka kale arrintaas aqbalay boqolkiiba kow iyo labaatan oo keliya cabdifitaaxu sidoo kale ra'yi ururin la sameeyey bishii juun waxa ay muujinaysaa in gebihaanba kalsoonidii dadka ameerikaanka ay ku qabeen ciidamada maraykanka ay hoos u dhacday boqolkiiba lixdan sannaddii waxay ciidamada maraykanka ku fashilmeen si gaar ah ciidanka cirka in ay xaqiijiyaan ahdaaftooda oo ka mid ahayd in ciidamada lagu soo daro toban kun sidoo kalena lix kun oo kalea lagu soo daro ciidamada badda waxaana la sheegay in gebi ahaanba dadkii loogu tala galay in la tejniidiyey oo iska diideen in ay ku biiraan ciidanka maraykanka hoosudhac xoogan oo boqolkiiba soddon iyo sagaalah ayaanu ku yimidaa la leeyahay ciidanka maraykanka tan iyo sannadkii kun sagaal boqol siddeetan iyo toddobadii cabdifitaaxow waxay majaladu sheegaysaa in hoosu dhacan ballaaran ee ay wajahayaan ciidamada maraykanka ay imaanayso iyadoo adduunka ay ka taagan yihiin azamaad caalami ah maraykankana uu isku diyaarinayo dagaal mustaqbali ah oo uu ka galo mandiqadda loo bixiyey bariga dhexe iyo sidoo kale dagaal uu la galo dowladaha ruushka iyo sidoo kale shiinaha cabdifitaaxow waxaa la sheegay in ciidanka oo la doonayo in loo qoro dad da'yar gebi ahaanba dhallinyarada ay iska diideen boqolkiiba toddobaatan iyo toddobo waxaana la sheegay da'da la waayey inay u dhexayso toddoba iyo toban ilaa afar iyo labaatan sababo ku aadan dhallinyarada maraykanka oo gebi ahaanba ay saamaysay muqaadaraadka amba sidoo kale la dhiban cudurro amba lugaha kula jira dembiye waaweyn cabdifitaaxuu dhanka kale saxiifadda financial times ee ka soo baxda waddanka ingiriiska waxa ay daabacday in gebi ahaanba uu qarsoon yahay istaraatiijiyadda maamulka gumaystaha yuhuudda uu ka doonayo marinka khaza haddii ay soo gebagaboobaan dagaalada socda waxa ay tilmaamaysaa in in ka badan hal bil oo uu dagaalku socdo ilaa ay hadda aysan jirin wax qorsho cad ah oo uu maamulka gumaystaha yuhuudda miiska soo saaray isagoo xitaa ka qariyey xulafadiisii ugu dhowaa oo ah maraykanka cabdifitaaxu sidoo kale saxiifaddu waxa ay tilmaamaysaa in mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gumaystaha yuhuudda oo la hadla wargeyska ay sheegeen in khiyaaraadka hor yaala maamulka yuhuudda ay ka mid tahay in gebihaba mandiqadda khaza laga dhigo mid sii mid go'doonsan go'doonkii saarnaana loogu sii daro go'doon kale waa haddii ciidanka yuhuudda ay ku soo fashilmaan dagaallada ay halkaasi ka wadaan mar toddobaadkii tegey uu waraysi uu bixinayey waxa uu sheegay in marxaladda soo socota ee magaalada khaza iyagu ay door ku yeelan doonaan amniga magaaladaasi arrintaas oo loo fasirtay in maamulka gumaystaha yuhuudda uu doonayo in mar kale xoog uu ku qabsado marinka khaza uuna ku darsado deegaanada uu xoogga ku haysto arrintaasna waxaa ka digay dowlado ay ka mid yihiin maraykanka oo u sheegay xukuumadda netanyahu inaysan macquul ahayn in marnaba ay ku guulaysato dagaalka khaza islamarkaana ay la wareegto qidaacaas ayna ku darsato deegaanada yuhuudda xoogga ay ku haystaan gebi ahaanba intaas ayaan kusoo gebagabeynay caalamulyoom sidaas nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا